soddon gabe wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasinka guud ee agaasimaha guud ee agaasinka deegaanka iyo isbedelada amlooyinka xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya la taliyaasha guddoomiyaha gobolka guddoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan dadka ku qeybgalay walisin salaameysaan qiimaha badan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bactilaan wali runtii geedka meelomnaysa kooya masakiinka ku dhawayna qadanay mase farxadnin ahaa in shir markaasaytii muhiiman ah wasaaradda beriyada iyo guurjoogta koonfur galbeed soomaaliya oo markaas ujeedsiiyey in wal la kardara qabiyo qoraal siyaasadda xeerka deegaanka soomaaliya isla mar ahaantiina haku qiib galeen dhown wasiir wasaarada shalduwan hay-ada oo runtii arrimaha qoseeya iyo ururada bulshada maamulka iyo qiibaha shalduwan ururada dawliga iyo haynaba walina farxadnin ah inuna sii sheegna maadaama deegaanka iyo isbedelka cimilooyinka kuma tahay kii waajib waajibada kumada ee wasaaradda beryada ee maamulka koonfur galbeed igmadi way faa-iidihii farxadmaning ahaa in wan walka darsadahayna masano kala qeyb galaan shir walaka darsadow istraatiijiya mase siyaasad oo markaas yawaal dhalaansa soomaaliya wali siin ku-acsidaane shirka walaay muhiimada iyo marka tiimka oo dambeeya iyo idan ku hadala doonaan wali siin ku-codsidaane mase siin ku-cudurdaardaane kastiyaro dhileega oo dib u dhaca shirka ka dhiig dareemo kortaan maalintii kood isku dhibaanta waa shirka hal maalin iyo nin dareero doona ilaa i galabti walina siin ku-codsidaane intiisa oo id maydharaa dhamaystiran uqiib galaan fikirkinka dartaan siyaasadan wali baalan deji doona guutaan soomaaliya walina mayla raayse muhiimada siyaana koonfur galbeed way ku kicidnay maadaama deegaanada sharduunyin muhiimadana iyo agta maylahay deegaankaas walaay guduunya deegaanka kale in ka dara fikir shay si markaasi waa dhamaystiran siyaasad dhamaystiran laantaada soomaaliya walbadan maka dheeradow welisiinka maa nagay sida dhamaystiran iyo sharaxtalaysan han ku qiib galeen weli biyado markaasi ti dadka qaarshood lan sheegay xila dhow mudan wasiir wali keliya nima ogolaada sayti mar lamaadi mar saddexaun erna ha dhawaada dadka kelmadaasa noo ka edinay asalaamu calaykum soo qaybgalayaasha dhammaantood saxaafadda kutiyin waxaan kusoo calayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaad qiimo badan kadib runtii waxaa farxad noo ah inaan maantay ama shalay nimaano magaalada baydhabo annagoo qorshahaynu yahay inaan idinkala qeyb galno ama idinla wadaagno sharciga ama siyaasadda iyo shuruucda kale ee lagu maamulayo deegaanka soomaaliya kuwaas oo aan rabno inaan la tashiyo kala sameyno dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira haddii ilaahaydo haddii aan wax yar ka bixiyo backgroundka ama taariikhda siyaasaddan diirbiilka ama shuruucda kale ee lagu maamulayo iyo siday ku bilaabatay dowladda federaalka soomaaliya kadib markay aragtay gaab weyn oo u dhexeeyey ama ka jira deegaanka soomaaliya oo dhibaato badan ay ka taagan tahay sidaa wada ogsoontihiinba waxay go-aansatay inay bilowdo siyaasaddan sanadkan hadda aan ku jirno ee two thousand nineteenka xoogaa waa yara aan ii sheeg aan aan xanuunsanahay ilaa shalay soo codkayga haddii uusan clear ahayn karaan ahaadaya siyaasaddan waxaa kale oo nagu dhaliyey kadib markii soddonka sano ee lasoo dhaafay dalka wax sharci ah oo nationala uusan jirin ayadana waxay nagu khasabtay inaan shuruucdaan kala sameyno maamul goboleedyada dalka ka jira wada tashi specially sectoriska gaarka ah ee maxaan ku dhahay sheeg dhaqaalaha soomaaliya uu ku xiran yahay kuwaas oo u baahan shuruuc gaar ah oo environmentiga ah in lagu maamulo siyaasaddan waxay u baahan tahay ama ay caddaynaysaa ama hoosta ka xariiqaysaa roolka iyo responsibilityga qolo kasta oo environmentiga ama deegaanka dhinac kasoo gelaysa sida ay tahay inay maxaa ku dhaha ii sheegayeen waqay qaataan bolosiga national levelka waxay lagu ablaygareyn doonaa haddii la yidhaahdo dalalka soomaaliya oo dhan iyadoo foundation unoqon doonta environmentiga deegaankeena haddii ilaha yidhaahdo dhammaan maamul goboleedyadana qaybtoodna hore waana soo tashanay qaybna waa anaga maanta kaa tashanayna qaybta dhimanna haddii ilaha yidhaahdo waanu ka tashan doonaa si gaara waxaan ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda biyaada iyo duurjoogta koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda oo runtii ah team energetic ama dad dhalinyar ah oo raba inay maxaa ku heshay environment wax ka qabtaan sidooda wanaagsan ay loogu soo dhaweeyeen magaalada baydhabo shirkan quruxda badanna ay usoo qoonqaabiyeen directorate of environment ama agaasiga deegaanka soomaaliya haddii ilaa yidhaahdo wuxuu siin doonaa taageero dhinac kasta oo markaas aan u aragno inaanu kala shaqayn karno wuli waxaanu si gaara isugu dayi doonaa baahiyahooda inaanu wuli marka aan kala qaban karno haddii ilaa yidhahdo aanu kala qabano bolosigu waxay aada iyo aada uga hadlaysaa ama ay aada u caddaynaysaa waxyaabaha backboneka noo ah backboneka yani lafdhabarka u ah dhaqaalaheena soomaaliya sida beeraha sida xoolaha sida fishariska sida daaqa mininka iyo energy-ga waxaan oo dhan waxyaabaha inay kala hadlaayo oo mininka energy-ga fishariska livestoga agriculture-ka wasaaradaba shaqadooda badanaa tahay laakiin environmentku waxay kasoo gelaysaa waxa weeyaan sidii rabo looga isticmaali karo waa inaad eegtaa intee baa la isticmaali karaa maxaan la isticmaali karin maxaa ii sheeg deegaanka muhiim u ah something like that marka waxyaabahan oo dhan waxaan u baahannahay inaan mar kasta environmental issue-ga aynu haddii ha yidhaahdo aynu aynu ka fiirino kadib markaan idiinsoo sheegnay oo hadda aan ila hadlaya aynu dhahayo caqabado badan oo jira daraadood oo dhinaca shuruucda deegaanka soomaaliya oo aan jirin agaasiga deegaanka soomaaliya wuxuu go-aansaday inuu raadiyo qof loo yaraa oo sharcigan qori kara markaanu raadinay kadib waxaanu shaqaalaysiinay maxamed maxamed khadar oo ah qofka maanta inoo daadiyin doona haddana nala jooga inuu qoro siyaasadda kan iyo shuruucda la xidhiidha dhammaan ilaa iyo inta laga geynayo golaha wasiirada kadibna baarlamaanka loo gudbin doono haddii la biidmo rsiska marka hadda waa drafted oo waxbaa kasoo badan fiican maamul goboleedyadana waa horebaana ula soo tashanay qaybtood sida puntland maamulka labaada hadda aan la tashanayna waa koonfur galbeed maamulada dhammana waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socda ayagana sidoo kale inaanu gaari doono ujeedada marka maxay tahay kulankeena maanta ay aan isugu nimid ujeedada kulankeena maanta waxa weeyaan state kasta in stakeholderskiisa ama dadka environmentiga daneeya ay qeyb weyn ay ka ciyaaraaniin policy makingka ama sharcigan marka aan samayn doono haddii ilaaha yidhaahdo oo ay member kasta oo yacni ama qodob kasta oo siyaasaddan ka mid ah aad in gaara ku fiirisaan seebay tahay inlayn maynula tahay mafahmi ka dhaan wax saxa ma tahay bula-aadam baa leeyahay waxaa la qorayaa qalad baa mararka qaar dhici kara maxaan ku dhahay isheeg waxaas oo dhan sidaa daraaddeed mar labaad iyo mar saxaadba waan waxaan idin rajeynayaa inaad ka qayb qaadataan inaad input fiican ku yeelataan inaad dareentaan inay tahay wax dalkan iyo dadkanba muhiim u ah oo awn rashiid ama lahaansho siyaasaddan hadhow marka golaha wasiirada baarlamaanka la geeyay hadhow waagi hore waxaa dhici jiray in qof iska soo qoro sharci kadibna sidaa lagu ansixiyo kaasoo top bottom down ah laakiin hadda wax kasta waa la bedelayo waxaa rabaa in laga soo bilaabo hoos oo dadka ay khusayso lagalaso lagala soo gashto haddii ilaha yidhaahdo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan u rajeynayaa inaad si fiican uga qayb qaadatanin si aan anaguna u dareeno inaad tihiin ama aaninaka horrajeynanaba dad runtii rool muhiima ku leh siyaasaddan mar labaad iyo maslexaadna waana idin salaamayaa waana idin mahad celinayaa waxaan idin leeyahay reer koonfur galbeed eed iyo eed u mahadsantihiin si islaamiga oo arrimo mid ah in beyadda agaasimaha wasaaradda beyadda iyo agaasimaha caafimaadka agaasimo badan arwaayo dhammaantii agaasimiyaalka oo kusha socdan wasaaradusha dowlad goboleedka koonfur galbeed wayba meelin ku salaamay dhammaan dhalinyarta waxa uu qeyb galan geedka fursudan siyo meel ahay linkada fikradiyo kadarsadan meelinku wada muuqdaan dhammaantiyo salaame sin isirinin reebo hay-ado dadka kushal socdan aan shal saaramay oo dhammaantiyo iyo aan shal saaraan wayba salaamay bacda oo saxaafadda salaam ku bacda wayba fadayn inay meel ahaayeen shirka fur walaay horaan faday walangari runtii wasaaradda geedka wayba fursadan helay nasiib mahelay inay meel ahaay gobolda dowlalkan horyaal iyagoo li ku hadlaa arrimo siyaasada la keena fadi ama laga helo faday wadankan soomaaliya samay la raay moon ku jaysan fikradeen iyo meel la raay aqoontaan moon ku jaysan iyo geedka fursadaas masuulina siyaasada oo deegaankan wadankan lakanaga waybu aha umuum wayba kumadana maadaama reer koonfur galbeedana wadanka soomaaliya kumadana wayba lana fikradan anigun ka darsana meel la raay walaaqabay qoraalkana ilhaa boray anigun ka daran fikradana ka daran markii meeloo lagu hadla hataa naftiya soomaaliya miinta gobolada shan duuniyin gobolada naftiya wayba shaleynayaan war shan duuno gobolkan ha noogu kala gobolkaasna ha noodhin karaan kana lagu kala waa jirta oo biodiversity-ga markii aad fiiriyo way wala faday naftiya bo ini unu ka darsan walaay unu ka eedan meel raaya meel raaya tabii qorarkan saas dartiya fursadaasna geedka meel raaya gacanteena ka jabta meel raaya fursadaasna inay ku faa'iidaysan doon runtii wayba arwaha dhalinyaro badan oo oo eed iyo eedna firfircoon armoodan gordaayan geed hortay kuwada muuqdan gabdho iyo wiilal isku jiraan wayba qaawin doona haddii ilaahay aa gacantan kuweyn ama fikradan kuweyn inay kubaha doonta oo kadarsada doono meelin wal iyo ideedan karajeeya sababtoo ah dadkaan aragaa way baahan dhalinyaro badan oo may lahaayeen barnaamijkan booliis booli oo mayra waxay darsada qoran iyo in contribution show iyo fahmo ayaa aragahay waan taasna way baaha ideedan kamahsantiin in isna uu qiib galaan samay lahaayeen siyaasadii wadankan laka naga fadi daafna laka naga fadi walba kadarsan runtii muhiima mar walba waybu ahaan barnaamijyada noocyadan oo kale madidiyayaan wayba fayle ini dadka quality leh oo tayayo sarayta inay qib galaan siyoona kadarsadaan walaahi wadankan laka naga fadi ama soomaaliya laka naga fadi inay kudarsan ini khaasatan adnaga koofar dhambe laka naga inay kudarsan mar kasta shuruuciyaalka muhiim waayo sida lasocodkan mayrahay mayrahay institutionism ama walism oo shuruuc laane shuruuc laan hadii walaanayin shuruuc laan hadii walaajiin maldarero maale kow wayba lakuweydiiyey madaada heedo oo international liga iyo kulanta ma shuruuc ay haystaa la gelay toba shuruuc ban haysana walba lakin kadagsanayn walba kadagsanayn